barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeega internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah labada bisha labaad sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aan idinku haynaad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan ku soo qaadan doono dooda ku saabsan waalidiinta iyo dhallinyarada magaalada boosaaso dood ay ku yeesheen xaluhelidda koox dhallinyaro ah oo xilliyada habeenkii dadka ka qaata telefoonada gacanta marka sida ugu fudud ee lagu joojin karo waxaa weeye dowladdu inay go-aan adag ka gaadho oo qofkii lagu qabto isagoo mafuranayo ama lagu soo eedeeyo inay xukun u qalmo inay ku rido waalidiintana inay ka digtoono arrintaasi maadaama mar mar walba uu waalid yaho qofku danqanayo
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
kunjeer kunjeer kunjeer anigaa ku jecel hadda boqolmaahe waa kun dabcan idaacaddaad dhegaystayaal kaga bogan doontaan intaan ku guda jirno sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale aad ku maqli doontaan idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
nin hubaysan ayaa maanta toogasho ku dilay mid ka mid ah saraakiisha uga caansan ciidamada ilaalada kacaanka iiraan kadib markii uu weeraray saldhig ay ciidanka militariga ku leeyihiin magaalada niir shahiir ee ku taalla koonfur bari ee dalkaasi ninkan ayaa sidoo kale waxa uu dhaawacay ugu yaraan shan kale sida ay xaqiijiyeen ciidanka amniga warbaahinta dalka iiraan ayaa weerarkan ku tilmaamtay mid argagixiso ilaa iyo iminka ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi hase yeeshee goobta uu weerarka ka dhacay ayaa waxaa ku badan suniyiinta laga tirada badan yahay ee dalka iiraan
maraykanka ayaa dalka ruushka u diray degniin diblomaasiyadeed taasi oo noqonaysa khatarta ka iman karta kabixitaanka maraykanka ee heshiiska xakamayntii heshiiska hubka nukliyeerka iyo weliba xakamayntii dhinaca hubka tallaabadan oo siyaasiyiinta iyo weliba dadka arrimahan falanqeeya ay u arkayaan inay sii kordhinayso tartanka dhinaca hubka war jimcihii shalay toole uu soo saaray madaxweyne donald trump ayaa uu ku shaaciyey in maraykanku uu joojinayo heshiiskii uu sannadaha badan kula jiray ee dhinaca tartanka hubka nukliyeerka ee u dhexeeyey waddanka ruushka iyadoo uu sheegay islamarkaana uu ku eedeeyey dalka ruushku in uu jebiyey heshiiskaasi hase yeeshee waqti dambe oo jimcihii iyo madaxweyne donald trump isagoo la u warramayay warfidyaanada ayaa aanu ka tegin islamarkaana aanu meesha ka saarin suurtagalnimada inuu jiri doono amaba ay dhici karto in heshiis u yimaado
warka caalamka ayaad dhegaysateen dhegaystayaal halkaaad nagala socotaanna waa v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo haatan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a boosaaso waxaa lagu qabtay kulan looga arrinsanaya sidii dhallinyarada dadka dhaca u geysta moobilada looga wacyigelin lahaa falkaasi haddaba barnaamijka madasha waxaa toddobaadkan marti igu ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada boosaaso iyo waalidiin ka qaybgalay kulankaasi marka uu soo dhammaaday ayaan barnaamijka ku waraysannay waxaa ugu horreyn weydiinay sidee dhallinyaradani looga wacyigelin karaa falalkaasi bismillaah magacayga waxaa weeye axmed maxamed cabdulaahi maxamed waxawe horta waxaa weeye arrin aad iyo aad noo dhibtay haddaan nahay shacabka iyo aqoon-yahanada ku dhaqan magaalada boosaaso iyo caamatan puntlandba dhallinyaradan waxaa weeye xatooyada oo xaafadaha iyo waddooyinka dadka maatada ah ee caruurta hooyooyinka dadka da-da waayeelada ah waddada u galaya ee ku baabi'inaya taleefon oo aanan waxba joogin dhici kartaa xataa dhibaataday gaarsiiyaan inaysan caafimaadkooda iyo xaaladooda xataa wax loogu qaban weeyey dhibaataday gaarsiiyaan Een, waxaa weeye xatooyada qof walba waxaa weeye meeshuu ka soo uskumay iyo meeshuu ku soo barbaaray ayay ka soo bilaabataa Een, qof walbana meeshuu waxaa weeye gurigiisa hadduu wax wanaagsan kala yimaadana waxaa weye qof wanaagsan buu noqdaa familiga hadday ciyaalkooda keer mise waxaa weeye daryeel aad iyo aad u wanaagsan hadday siin lahaayeen waxaan isleeyahay waxaa soo bixiyay dhalinyaro aqooniyanna dhisan akhlaaqiyanna dhisan baan isleeyahay Een, haddaan nahay een, shacabka ku dhaqan boosaaso een, xataa dhibaato iyo cabsi keliya xataa ma ahan si amniyan xataa waa inoo dhibtay waxa weeye dowladdii een, ee, maamulkii gobolka iyo kii degmadaba intaas way ka qabtaan ee, dooday ka qabtaan la xiriirinayo dadkan amniga qalqalgelinaya ee u sii dheer tahay ee, culummada ee soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada boosaaso ee, ayagana kama marna ee, kaalinta ay ka qaadan lahayn wacyigelinta Ee, waxaan isleeyahay yaan halkaas lagu sii joojin yaan halkaas lagu sii joojin wacyigelinta in lasii bilaariyo oo lasii xoojiyo ayaan isleeyahay Een, wacyigelinta walow micnaha hadaayada allah leh qofka biniaadanka hadaayadiisa allah leh Ee, hadaayadana macnaha waxaa dhici kartaba intaa inuu waxaa weeye qofka uu isku bedelaa waa dhici kartaa waa mahadsanta waayahay ee, magacii bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa haybe qorax sheekh maxamed Een, barnaamijkan ee, dhallinyarada runtii aad baan usoo dhaweynaya yuusuf iyo idaacadda v o a Ee, mar labaad ee, barnaamijkaasi wuxuu keeni karaa ee, mataqaanaa amni darro ee, barakac waxyaaba badan buu sababi karaa runtii wax wax aad looga xumo ee, maamulka ee, inay wax ka qabtaan loo baahan yahay iyo waalidiintaba oo aan isleeyahay waxaa mudan inay wax ka qabtaan waalidiinta Ee, nin waa wiilkiisii oon shaqaynin oo dhalinyaro ah oo xaafadda jooga yaa wuxuu wataa mobile ee, kun dollar ama shan boqol oo dollar ah Ee, marka waxaa imaanaysa inaan la dhihin wiilka xageed ka keentay marka isla xisaabtan la-aan weeye waalidka iyo udhexaysa carruurta yaan leeyahay marka waxa sida ugu fudud wax laga qaban karo waxaa weeye dhallinyaradaas looga waanin karo ee, inay dowladdu lafteeda fursad siiso dadkaasi oo shaqo abuur siiso shaqo abuurka ugu muhiimsan la siin karo waxaa weeye in laga dhigo dad- ee, urur dhalinyaro oo mataqaanaa dowladda ay mushaarkooda bixiso oo wadooyinka taagan oo si nabadgelyo ah dadka u baarhaya oo wixii dhib dhib wada qabanaya in loo abuuro ama in la sameeyo maalgelin la sameeyo oo intii la isku xidho ayagoo toban toban labaatan labaatan la isugu xidho in wax lagu maalgeliyo marka runta arrintaas waa arrin u taalla dowladda iyo waalidiinta Ee, waalidiintuna waxay ku leeyihiin inay wax ka qabtaan way- way leeyihiin oo kuwa ugu fudud wax ka qaban kara weeye dowladduna inay ga- gacan siiso waalidka yaa loo baahan yahay marka waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin khusaysa maamulka iyo waalidiinta inay wax ka qabtaan waa mahadsantahay Yuusuf.
dhalinyaradiina idinka aqoon-yahanada ah ma la odhan karaa doorkiinii waad ka gaabiseen dhallinyar ahaan maadaama aad tihiin dhallinyarada magaalada boosaaso in dhallinyarada aad kulamo joogta u qabataan sida kulamadii shalay oo kale si dhallinyaradaasi loogu wacyigeliyo Een, yuusuf walaal waa mahadsan tahay Een, horta een, maalmahanba waxaan wadnay kulamo een, lagu wacyigelinayo dhallinyarada Een, ee, beesigooda aqoontana micnaha haddee meel laxaadka ay tahay iyo xataa waxa weye iskuulaad qaarkood baan la xiriirnay ardayda waxbarashadooda ay aadka u hooseyso inay kaabayaal ee, soo kaabaan mise ay soo ka soo kabtaan dhanka aqooneedka Ee, waa ku mashquulsannahay waxa weeye dee ilaa hadda tiro baan haynaa ar- ee, arday ah Een, waxaan la xiriirnay dhowr macaahid baan la xiriirnay magaalada ku yaal Ee, koorsooyin baa micnaha bixinay Een, waxa weeye anaga waan dadaalnaa inta karaanka iyaga waan dadaalnaa hadda waxa weeye aqoon-yahanadii ee, baasentiye kay ka noqon karaan micnaha baasenti intee leeg bay ka noqon karaan ee bulshada reer boosaaso dee aqoon-yahanada haddaan la garab istaagin oo aan wixii wanaagsan lagu garab istaagin waxa weeye dee we- ay daalayaan inkastoo anaga hadda waxa weeye dhalinyaro aad iyo aad u wanaagsan kheyr allaha siiyo dhanka aqoonta ka dhisan aynu nahay dadaalkeenu macnaha dadaal muuqda uu yahay Ee, xitaa dee maamulka xataa waa wuu nala socdaa xitaa bahda saxaafadda xataa waxa weye aad bay noola socotaa Ee, barnaamijyada wadna Een, een, waxaa jirta saa sheegtay dhalinyaro badan oo la qabtay oo waxa weeye dee lasoo fasaxay oo lasoo fasaxay taas macnaha waxa weeye waalidkii waalidkii dee caruurta dhalay baa waxa uusan gar- ee, gara- ee, garan inay waxaan tahay wax dembi ah wax- waxuusan garan waxaan inay asaga beri saameyn iyo culays ku keeni karto waxaan buusan garan in micnaha dee ay tahay qalqal ee, qoomi ah micnaha dee haddii maanta qof la ee, la qalqalgeliyo mise cabsi lagu abuuro waxay la mid tahay adigoo waxaa weye cabsigeliyey ee, qoom dhan Ee, sidee adiga u aragtaa ama sidee dhallinyaradan ee ay u joojin karaan loogana wacyigelin karaa falalka ee xatooyada ah ee mobil furashada oo dadweynuhu aada uga qaylinayaan yuusuf waad mahadsan tahay horta waxaa la yidhi waano aboor iyo waano ee waxaa hore aboor baa horreeyey waxaan is leeyahay waxaan ciyaalku markay dhasheen baa waxay bilaabeen ee xam- mobil furashada waana waxay kusoo barbaareen marka sida ugu fudeed lagu joojin karo waxaa weeye in la sameeyo ee dowladdu inay go-aan adag ka gaadho oo qofkii lagu qabto isagoo mobil furanaya ama lagu soo eedeeyo inay xukun mataqaanaa ee u qalma inay ku rido waalidiintana inay ka digtoona arrintaasi ma- maadaama mar mar walba uu waalid yaho qofku danqanayo haddana inay haddaba intaysan dowladdu go-aan ka gaadhin inay sameeyaan isla xisaabtan ayaga iyo carruurtooda u dhexeeya oo ama shaqo abuur ay u sameeyaan ama wuxuu ilmuhu kaga maarmo ee mobil furashada inay u sameeyaan marka waxaan dhihi karaa arrintaasi waxay ku joojin karaan ee, dowladda inay gacan birahaas kaga qabato iyo waalidkoosna la xisaabtamo carruurtiisa oo qof walba lagula xisaabtamo ilmihiisa wuxuu sameeyo lagula xisaabtamo marka hadda waxaan is dhihi karaa igu- ee, ugu wacan ay ciyaalku ku socdaan waa isla xisaabtan la-aan marka isla xisaabtan dhaba in la keena bay ku joojin karaan waalidka iyo dowladdaba xagga
maxaa ku kalifaya marka inay mobilada qaataan Een, waxaa ku kalifaya ayadoon baahi ee, horta waxaa ku kalifaya badanaa baahi weeye waalidkii waxaa laga yaabaa inuu ee, ilmihiisii inuusan shaqo abuursaynin inuusan ka warhaynin xaaladiisa nololeed inuusan ka warhaynin qofkiina qof dhallinyaraha uu yahay oo u baahan ee, kharashaad wax isuga baahan experience u baahan marka waxaa ku kalifaya waxaan dhihi karaa waa duruuf duruuftiina marka meel xun bay ka gashay ee, si xunna waxbay u fahmeen marka waa waxa u baahan in laga wacyigeliyo oo waalidkii iyo dowladdaba u baahan marka haddii qofkan mushaar loo qoro ama shaqo abuur loo sameeyo inuu daynaya waa hobaal weye marka waxa ugu wacan waa baahibaa baahi baa u geynaysa wiilka wax kale uma geynaya waxaan ku talin lahaa waxaa weeye een, dhallinyaradani haddaan annaga nahay dhallinyaro soomaaliyeed maanta waa in dhibaysaa qof dhallinyaro ah oo dee ejka sodomeeyada aana gaarin walba dhici karta inuu xataa labaatanka aana gaarin inuu waxyeelo inuu noo geysto uu u geysto bulshada uu u geysto mujtamaca wax aada noo dhibaya wey Een, waxaan ku talin lahaa waxa weeye in la iska kaashado iska kaashi badan bay u baahan tahay keliya uma baahna in dowladda iyo waalidiinta keliya micnaha waxa weeye lagu eh, daayo arrintan arrintan waa arrin masiiri ah weeye arrin masiiri ah weeye waa arrin u taal qof walboo soomaaliyeed ee ku dhaqan boosaaso u yaal waxaa u baahannahay waxa weeye aan ku talin lahaa in dhammaan mujtamacyada kala duwan hadday noqon lahaayeen ganacsatada hadday noqon lahayd hay-adaha culummada ee ka jira magaalada hadday noqon lahaayeen ee, aqoon-yahanada ku dhaqan magaalada inay kaalin lixaad leh ay siiyaan arrintani ardayda ee, dhallinyaradan ficilada noocaasna geysanaya in loo eh, loo furo seminaaraad ee, loo furo een, een, wax kaabaya aqoontooda ee, shaqo abuur kolba waxa weeye qofku dhacayo aad og tahay inuu ku dhacayo saa shaqo iyo ugu abuurta aad buu u adkaanaysa waayo kalsooni baana jirinba qofta qofku waxaa ku aaminto dee qofku markuu qof wanaagsan yahay oo aad baa garaankiisa taqaan waxbaa ku aamin karaysaa la qof aad taqaan dee shalay inuu ku dilayay micnaha mindi watay micnaha dee qof dhaawacay dee shaqo abuur in micnaha dee aad u suubiso waa wax aad iyo aad u adkaan kara waxa weeye adigoo gacan ee, gacanta gashtay god mugdi ah mise god aan waxba aada ka arag waxaa kaaga imaan kara ma garan karaysid Ee, inay iska kaashadaan waalidiinta ee, maamulka ee, dhanka dowladda ah hay-adaha caalamiga ee nala nala jooga boosaaso ee, s- ee, ganacsatada aqoon-yahanada iyo xataa ba- ba- saxaafadda media xataa aad baa micnaha dee arrintaa inuu nala- nagala qayb qaato ee, sidii micnaha hada- percentage ee, haddaan soo hagaajino micnaha dee ee, ten percent waxaa dhici karta ten percentageka inay soo raacdaan oo micnaha dee waddada saxda soo raacda Een, loo furo iskuulaadka kolejyada loo furo seminaarada loo subiyo waxaa dhici karta inay isbedelaan waxaa dhici karta percentageka maanta eh, waxyeelada intaa u badan yahay inuu ka yaraadaa dhici karta Ee, mustaqbalka dhowna waxaan rajeynaya hadduu ilaah yidhaahdo deela- dowladda cusub oo ardunka hadda timi iyo tan gobolka inay iska kaashan doonaan Een, haddii la fiirsado dhallinyarada waxa weye waddankan waxa weeye seventy five percent dhalinyaro weye dhalinyaro haddaana micnaha kayr la siin dee badahaas bay ku dhimanayaan haddaan keer la siin dee waxa weeye xaalado amni oo qalqal bay suubin karaan marka eh, inay iska kaashadaan ha- een, barnaamijyada aan sheegay oo dhan si ay loo hagaajiyo een, waadna mahadsantii islamu calaykum waayahay ee, mahad xasan madar waxa uu ka mid yahay ee, waalidka boosaaso ee, waa dhegaysanaysay dhallinyaradan ee, doodooda inta badan waalidiinta oo aan la xisaabtamin ubadkooda ayaa marar badan la sheegaa ee, ka waran yuusuf waa mahadsan tahay barnaamijka dhallinyarada igala qayb gashay aad baan ugu mahadsan tihiin anigana waalidka haddaan ahay dhal- een, wacdiga hadda jiro iyo wakhtiga hadda jiro micnaha dhallinyarada arday iyo waxaan ku ogeyn dugsiga iyo inay aadaan akhlaaqdooda inay dhisaan annagana bariiskii aan ku maqannahay oo bariiskii waa wax adag wakhtiga lagu jirana waa wakhti adag een, aan- maadaama aanan nahnay odayaashii xaafadda iyo ehelkii odayga meeshuu ahaa waxaan ognahay aniga inay dhallinyaradayna wax wanaagsan yihiin laakiinse b- wakhtiga hadda jira ma dabagali karno oo bariiskii iyo caruurtii iyo liskuma laba seed ay kala leeyihiin macnaha waalidkuna wuxuu u baahan yahay iskool buu geeyaa een, gu- dugsiyuu dhig- ee, geeyaa ee, hooyadii gurigay joogtaa micnaha meesha waxaa ka imaan karaa waa dhallinyaro hore u ah- haleesaneed ay saaxiib la noqonayeen laakiinse anaga waan wakhtigaan ugu yaro oo bariiskii iyo waxay eh, xiran lahaayeen iyo aqoontii sidii b- waxbarashada loogu bixin lahaa iyo biil culus iyo nidaam culus iyo waayo aragnimo oo aan dulqaad badan baa ku leenahay laakiinse hadda haddaan labada dhinac dhahno baal eh, garabkaa ka jabaynaa micnaha wa- eh, dhallinyaradu waa inay xun yihiin waa ognahay amni dare inay ka jirto magaalada eh, moobaalada ay furtaan een, eh, foodo ay sameeyaan khaasatan aniga haddaan nahno waalidiinta een, dadaalna waa unba- um hurnay howlna waa ku jirnaa maalin walba loo baahan yahay wacyigelinta ayakaa keeni kara kii la xiraa oo mar walba xerig ku jiro oo anigana waalidka aan ahay la yiraa wiilkaaga waa xiran yahay aqoonsi u samaysan karaa laakiinse cunugii hadduu mobile soo qaato oo gurigu yimaado oo caruurta ku dhex jiro anigana waalidka uu wiil fiican ii yahay Een, meesha waxaa ka maqan maamulkii oo qaban lahaa gacan bir ku qaban lahaa haddii ay qabtaan aa u imaado waa- wiilkii oo meesha ku xiran ima gaadi karo ilmaha waa kala soocmayaan wax wanaagsan iyo wax xun wax xunna markaan ku arko ayagoo xiran xabsigaan usii dheeraynaya wax aan kasoo daynaya dhaqan celin fiican baa siin lahaa baa marka ee, wiilkaagii oo waxbarasho kuu jiray haddana ee, magaalada dadka moobilada ka qaadanaya adigii waalidka ahaa sidee baad ula xisaabtami karin ee, wiilkaaga xilliu guri yimaado markay guriga ka baxaan buugagtooda iyo qalimaantooda iyo labiskooda ay kala baxaan markay soo laabanayaan qalinkooda iyo buugaagtooda iyo waxooday wataan laakiinse haddii aan sidaa hadda uu sheegay maamulka iyo mobilada wax furanaya ay ku qabtaan maalintaas si fiican aan ula xisaabtamaya nidaamkaasna howsha aniga hadda isaaran aan ka xanaaqsanahay oo ummadii la dhibaayo ummadda ani ma jecli in la dhibo ummadda waxay ra- rabaa inay raaxo ku noolaato nabad ku noolaato nabad kusoo toosto oo ummadda wax bartaan ummadda eh, iswacyigeliyaan waxaasaa niyadeeda iyo qalbigay ka buuxo ma ihi ani cunu- cunugaan dhalay inuu isbaaro dhigto oo da- eh, mobile soo furto oo guriga la yimaado Hadda- waalidiintan kalena waa la mid laakiinse aniga waxaan leeyahay maamulka maalin walbo oo joogto ah sidii shalay u sameeyeen maantana ku celiyaan een, khashkhashaad ayaka isdagaalaya waddada way xirmayso ee, dhiigoo masaajidkii oo laga tukan waayey anakii oo khashkhashaad aan aan cararaynoba anakii oo waalidka ah abaa cararayno waalid badan waxaa arkaysaa moobelada laga furtay oo tureeyo lagu qabtay Mu- eh, xaafadaha ay ka kooban tahay boosaaso meel walba ay joogaan dhallinyarada waa wa- dhallinyaro isayta yaqaan oo maqribkii iyo galabtii iyo duhurkii ballama waxaa loo baahan yahay maamulka inay tallaabo sharci ay ka qabtaan dhallinyaradaas xaafadahana ay ku daadiyaan ciidamo fiican oo sugi kara amniga oo wixii xunna qaban kara wixii wanaagsanna ay een, hor ka hortegi kara insha allahu tacaala aninkana waxaan rajaynaynaa inaan wax la qabano hadday maamulka aan aragno inay wax qabanayaan nin iyo wiil iyo gabar iyo een, ho- aabbe iyo hooyo oo ciidamadii ciyaalkii aan ka socon lanahay hadda waxay noqotay inaan canshuurta ayka siino oo dagaalkii iyo xa- mobilkii iyo gurigii gabadhii aa u dirtay dukaanka mobilkeeda waa ka maqan yahay ayadoo d- a- a- midi ku taalay ku imaanaysaa waxaas waa nidaam xumo iyo masaajidadii waa ku tukan lanahay haddana amni darada dhallinyarada aad iyo aad hadda dhallinyarada aan u- aan ogahay oo u badan dhallinyarada ugu taajirsan oo maamulka ah ama lacagta qabo baa dadka rafaadiyay dadka gaajada ah ayakaa bariiskooda waayeyba maxay qaataan nin bistoolad wato ama mobile furanay bistoolada waxay joogtaa kun iyo laba boqol kun iyo saddex boqol intee ka keeni macnaha haddii caqliga laga shaqaysiiyo waxaa loo baahanya wax wanaagsan baa la qaban karaa haddaa caqliga jiifana wax lama qaban karo mobeelaa la furanaya dadaa la dilaya hadhowna waxay noqonaysaa qofkii inuu caado ka dhigto oo mashaajidada rukuucda mashaajidada loogu qaato mobeelada intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa toddobaadkani barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doona dhegaystayaal nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegaystayaal waxaa magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf dabcanna waxau ahaa barnaamijkii toddobaad laha ee maalin kasta xilligana kulaad dhegaysan jirteen ee madasha dhallinyarada haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo diyaaray iyo weliba halkay marayaan iyo tartankii lagu soo gebagabeeyey dalka qatar waryahayaga nuur xasan nuur
waa mahadsan tahay cabdixakiin maxamuud sharwac dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha xulka kubadda cagta dalka qatar ayaa xalay fiidkii markoodii ugu horreeyay ku guulaystay koobka qaramada aasiya kadib markii ay saddex gool iyo gool uga badiyeen dhigooda jabaan ciyaarta faynalka oo ka dhacday magaalada abuudhabi ee caasimada imaaraadka carabta ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday akram cafiif oo laba ka mid ah goolasha baasay kan saddexaadna dhaliyey akram waxaa dhalay xasan cafiif yaxya oo ka mid ahaa ciyaartooydii xulka qaranka soomaaliya usoo ciyaartay intii u dhexeysay ilaa iyo siddeetankii waxaan khadka telefoonka kula xiriiray xalay markii ay dhammaatay ciyaarta isagoo oo ku sugan magaalada dooxa waxaanan weydiiyey sida uu dareenkiisu ahaa iyo farxaddiisa sida uu arko wiilkiisa sida uu uga muuqday ciyaartaasi alxamdulilah wallahi maanta caawa waxa dadkii dhan waa faraxsan yihiin yani waxay waxa waxay sameeyeen waxa oo aan la sugin ayaga waxay u tageen bas ina maaragtay ka qayb galaan laakiin alxamdulilah waxa wy tallaabo tallaabo ayaa ku socdeen alxamdulilah ilaa heerkan ay gaareen hadda waa garta marka dabaaldega magaalada sidee looga dabaaldegay
wallahi telefisonka haddaad daawasid alxamdulilah waxa weye yani meel kasto waxa weye qof guri fadhiya caawa ma jiro kornishkii iyo meeshii maxaa meel kastoo baaruunka xataa meel ma helaysid nafas ma jirto alxamdulilah waa gartay marka xasan cafiif wiilkaada akram cafiif door weyn ayuu ka qaatay guushii caawa fiidkii xulka qaranka soo hooyeen laba gool ayuu baasay goolna waa uu dhaliyey marka sidee u aragtaa guushaas uu wiilkaada u gaaray
wallahi aad iyo aad aan ku faraxnaa ani aad aan faraxsanahay waddankan qatar aada ayaa ku farxeen ilka waxaa weye yani jidkii aabiis ayuu usu ku socdaa waxaa aniga waxaan u rajeeya ina ilaahay maartad oo loo hormariyo uu sameeyo wax oo saan ka badan insha allah waxaan sugaynaa intii soo socota cayaaraha maaragtay hadda waxaa qabaan ina ka qaybgalayaan coba america waxaa ka qaybgalayaan kaas caalam musaqar oo oo la qabanaya jaban insha allah iyo kaas alcaalam oo labaatan labadii aad iyo aad yani aad waxaan u rajeeya waxaan u rajeeya maas khayr inuu inuu ilaah khayrka waafajiyo guulna gaarsiiyo waaya marka insha allah ha waayahay inta aanan wax kaa weydiinin taariikhdiisa akram iyo wiilkaada kale ah cali dhalinyaro badan ama dad badan oo soomaaliyeed ayaanan aqoon adiga taariikhdaada ka xasan ahaan cafiifi iyo waayadaadii xulka qaranka soomaaliya marka goorma ayuu ahaa xilligii aad usoo ciyaartay xulka qaranka iyo kooxdii horseed
alxamdulilah aniga waxaa weye horta waxaan u ciyaari jiray gobolka jubbada hoose oo kismaayo ayaan ku bilaabay toddobaatan iyo kowdii isla markiina toddobaatan iyo shantii waxaan u gudbay kooxda horseed xamar laakiin waxaan qaranka waxaa weye waxaan galay ano u cayaaro kooxda kismaayo ayuu qaaday markaas waxaan jira afar toban sano waxaa umalinaya labadii ciyaartooy oo oo gobolka ka ciyaareen oo qaranka u ciyaareen aniga iyo walaalkeyga oo axmed saalex bin shaakir ala dhihi jiray anaka waa labadii cayaartooy keli oo gobol oo qaran ku aaday intiis ayaa ku bilaabay waa toddobaatankii iyo labadii ayaa qaranka ciyaaray ilaa maanta dee aan ka tegay soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii oo cayaar maxtaraf ayaan u tegay kooxda inta qatar intaas ayaan ku joogay marka markaas waxaa weeye toddoba sideetankii iyo lixdii waxaan tegay oo brazil waxaan ku- waxaan ka bartay kooxda ma- macallimada macallin baan noqday markaas waxaan u ciyaaray kooxda simba oo tanzania kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii ayaan kubadda ka saayay a ka fadhiisatay ciyaaraha kadibna tababaranima u wareegatay miya ahaa macallin baan u noqday eh, kooxdan oo Tan- eh, tanzania oo simba la yiraahdo markaas waxaan usoo laabtateen eh, dooxa waxaan u noqday macallinka oo kooxda eh, itixaad oo hadda qaraafa la yiraahda Eh, macallin waxaan u noqday kooxda oo al-itifaaq oo mariikh almariikha laha hadda kabacdi waxaan u noqday eh, shabaabka oo eh, under 16 eh, under Dhallinyarada.
17 under 16 oo naadiga ah oo sad waayahay eh, eh, dhallinyarada eh, akram iyo cali iyo caruurta kale af soomaaliga ma- wax ma ka yaqaanaan
may may marka akram iyo cali waxay ku dhasheen eh, halkan dooxa qatar Eh, akana waa waa ah, akram wuxuu ku dhashay sagaashankii iyo lixdii ba- waa markii dagaalkaa jira xamar oo soomaaliya aan soo laaban karin alxamdulilah hadda meesha ku dhashay kooxda inta ku bilaabay kooxda ilaa hadda qaranka isla markana isaga waxaa hadda wuxuu tegay kooxda villareal ayuu ayaa ka ciyaaray waxuu tegay koox kaleeto oo isbania iyo belgium uu ka ciyaaray haddana wuxuu soo noqday kooxda qaranka adradis iyo naadiga sad ayaa loan loo keenay eh, inuu cayaaro ha waxa Ya cali taariikhdiisa cali inta ku dhashay oo yani afka soomaaliga aad ma yaqaanin ha waa garta laakiin akram waa laacib eh, maaragtay aada uga muuqday tartanka intuu socday waan daawaday eh, si fiican ayuu u ciyaaray marka eh, siduu heerkaas ku gaaray ma adigaa tababaray mise meelo kale u dirtay maya aniga waxa weeye ilaa markii uu marka toban sano jira oo sagaal sano jir asa anaa wadi jiray kubadda ayaan bari jiray ilaa wuxuu ka gaaray to- toban iyo saddexda sana Eh, naadiga aan ugeeyey isla markana waxa weeye dowladda eh, qatar ayaa u dirtay eh, spain oo meesha tababar si u qaato ani waa waa- waa raacay spain aanu joognay saddex sano camal afar sano camal aan isla joognay Eh, tababar fiican uu qaatay spania isla markana meesha ayaa lagu qaaday kooxda eh, maxaa la yidhahdaa villareal kaasi waxa uu ahaa xasan cafiif oo ah aabbaha dhalay akram cafiif oo ka mid ah ciyaartooydii xulka qadar u qaaday koobkii qaramada aasiya xalay xubinta ciyaarahana dhegeystayaal waa naga inta
waa hagaag nuur aad u mahadsan yahay dhegaystayaal sida haatan baad maqlaysaan waa codka fanaanada maryar musan ciise dabcan dhegaystayaal heestaasi ku jira anigaa ku jecel ayaan kusoo gebagabayn doonaa idaacaddayda duhurneen barnaamijka dhallinyarada maanta waa nuur xasan nuur yacni waa cabdixakiin sharuuc iyo weliba bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o a idin leh nabadgelyo
kalsoon